dowladda koonfur galbeed waxay iyo dowladda federaalka waxay la wadnay warar sidaa darteed nimankaas sababna waxay dawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan marka subaxdii arbacada ahayd habeenkii sagaalkii saddexdii habeennimo iyo weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray ayagoo ka soo galay aftar jago oo kala ah dhinaca gedo qolo ka timid dhinaca muxuu ahaa boqool waqooyi ka yimid dhinacan oo hirshabeelle xaggeeda iyo beledweyne aaggeedana ciidamo ayaa kasoo galay dhinacan beegada xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday marka si laba silaan ayay weerar u qaadeen meel buura ah tagay ciidamadiisa ay deganaayeen see wax u dhaceen yaa guulaystay dagaalka oo ay labada dhinac isugu yimaadeen markii ugu horreysay dagaalka markaana lagu soo wargeliyey waxay ahayd kadis bay ahayd si fiican bay isu difaaceen ciidamadii abuuqasuul difaacaasi ugu horreysay difaac bay galeen laakiin markii dambe waxaad moodeysay in xoogaa ciidamada micnaha muxuu ah abuumansuur lagu soo tira bitay markii arrintaas ay dhacday ayay xeelado sameeyeen xeelada sameeyeen waxayd inay xoogaa wax dib u guranayn ka dhigaan kadibna way kusoo rogaal celiyeen taasina waxay keentay markaa in abuumansuur uu iska difaaco ciidamadaasi runtii khasaaro badan baa meesha ka dhacay khasaaraha runtii hadda lama sheegi karo sababtoo ah saacadda saa kula hadlayaba dagaalkaas ilaa hadda mauusan istaagin isagana wuxuu ku guulaystay inuu maaragtay isdifaaco annaguna waxaan ku guulaysanay koonfur galbeed ahaan aan go-aansanay inaan ka qayb qaadano arrintaasi annaga maaha inaan difaacayna abuumansuur oo keliya balse goobta lagu dagaalamayo bi-aadda lagu dagaalamayo waxaa jooga shacabkii aan mas-uulka ka ahayn saas ayaa keenaysa markaa inaan isu diyaarinay koonfur galbeed ahaan inaan micnaha ka hortagno nimanka al-shabaab iyo nabadiinka waa gartay marka tirada dhimashada oo labada dhinaca imisaad ku heshteen xog ahaan oo maxaan ku yidhaha idinka intayda soo gaadhay wallahi runtii arrimahaasi kulli waxaa ka hadli doona wasiirka amniga iyo iyo muxuu ahaa saraakiisha ciidamada federaalka ayaa warbixin ka bixin doono taas waxaan ku xaqiijinayaa inaan gurmadkaasi ka qayb qaadanay ka ciidan koonfur galbeed ahaan iyo ciidanka dowladda in shacabka dhulkaas ku nool sidaan u badbaadin lahayn al-shabaabna aysan ugu guulaysanin cid kasta xagga nabadda usoo dhawaata inay ka hortagaan oo ay qabsadaan hadday suuragal noqoto waxaa soconaysa micnaha inaysan marna suuragal noqon qof kasta weyn oo amiir ah ama dalka micnaha la baadigoobaya ka mid ah oo isku daya inuun xagga nabadda usoo joogtaa inuu usoo diiso waaya ka dhacayso marka annagoo dhinacyo badan fiilinayno ayaan gurmadka noocaasa sameynay annaga ciidamadeedana maanta aadigaasi al-shabaab dagaal ayay kula jiraan wixii waroo ka soo baxo dhimashadu way badan tahay gawaari ilaa iyo afar ilaa iyo shan gawaari in laga gubay ayaan ku xaqiijin karaa nimanka shabaab gaarina micnaha in dhinaca abuumansuur laga gubayna waan xaqiijinaynaa laakiin qataaru intaa waa kasii badnaan karaa oo arrintu arrin dhammaatay maaha arrintaaga waa ilaa hadda marka dabcan si nidaamsan baad isaga warhayseen dhinaciin iyo dhinaca mas-uur xiriir baad samayseen intuu dagaalku socday maya inta uusan dagaalku bilaabin ka hor waxaa jiray inaan micnaha soo dhaweynay annaga maaragtay in wadahadalka micnaha uu sii socdo inaan micnaha koonfuran galbeed ahaan maadaama uu kasoo jeedo deegaankiina uu joogo annaga mas-uuliyad ayaa naga saaraysa dowlad ahaan inaan wadahadalka naga furno kabacdina dowladda federaalka arrintaay usii gudubto marka xog hosta ayaa socotay iyo sababta hosta ay socotay ay arrintaan dhacday marka markaan hadda u gurmadayno abuumansuur oo keliya inaan difaacno iyo ciidamadiisa annagu umaanan maa qoshaas keliya balse deegaanka lagu dagaalamayo shacab ayaa ku nool shacabkaa ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa markaa si qorshaysan ayaan ugu talagalna oo bareer ah inaan uga qayb qaadano arrintaas laakiin intii dagaalkan uu bilowday wax xiriira ma la yeelateen ma la hadasheen abuumansuur ma dhici kartaa de iyadoo lagona arrin in dagaal la wada galo taas waxaa qiyaasi kartaa inuu jiro hadal maaragtay maaragtay arrintaa ku saabsan marka wuu nool yahay waa caafimaad qabaa mas-uul saasaad leeda waana xaqiijinaya taas hore waan ku xaqiijinaynaa inuu maaragtay nool yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaal ha noqdo ayagana waxa waaye waajibaadkooda waxana wixii sarxad ah ama wixii gurmad ah ee ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin dowladan koonfurta soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeena istaraatiijiyad badan oo meelo badan u isticmaaleenaa jirto oo ah dagaalka kasayrgalkiisa iska daayo inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waayo arrimahaasna qolada saraakiisha ayaa aada ugu sii duundooyasha laakiin annaga kasiyaasad ahaan arrin aan u bareerayno waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan cabeysino waayo